tallaalka astrazeneca oo looga hortago xanuunka muddooyinkanba dunida sida daran u afeeyey ee covid sagaal iyo toban ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey soomaaliya tallaalkaas waxaa adeegsigiisa hakiyey wadamo badan oo ku yaala qaaradda yurub oo sheegay in tiro aad u yar oo dadkii qaatay ah caafimaad darro laga dareemay waxaa arrintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay baaris ku haysay wakaaladda dawooyinka yurub oo ah hay-ad aad loogu kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka wakaaladda oo saacado ka hor cilmi baaristeeda soo gebagabaysay ayaa sheegtay in tallaalkaasi uu yahay mid ammaan ah waxtarna leh haddaba waxaan khadka telefoonka ah ee magaalada minneabolis kula xiriiray doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka heneben waxna ka bara jaamacadda minnesota tallaal ahaan wuu ka duwan yahay labada tallaal ee maraykanka aadka looga isticmaala ee ee hidasidayaasha ku salaysan arna messengerka ku salaysan ee la yidhaahdo fiser iyo moderna wuu ka duwan yahay isaguu ka fudud yahay d n a iyo hidasidayaasha kale kuma jiraan virus unbaa lagu dhex riday ee tallaalkii oo dhinaca marka la eego aad buu uga duwan yahay dhinaca ammaankiisa sayfka ammaanka iyo waxtarka labadaasuma tallaalka laga egaa tallaalku waxtar ma leeyahay oo wixii loogu talagalay ma qabanaya ammaanna ma yahay taana waa tallaalka caalamka loogu isticmaal badan yahay maanta dunida reer galbeedka waa kan jarmalka oo keliya milyan hal milyan iyo lix boqol oo kun oo dhows baa la siiyey marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey ammaankiisa iyo waxtarkiisaba dhibaatadan yaree hadda timi horta lama joojine waxay yidhahdeen waa la susben waa la susben gareeya af ingiriisiga waa hakin waa la hakiyey ha sida intay wixii hubinayaan bay yidhahdeen bal aan u yara joojino intaan saxayno tiina dee sidaad og tihiin maanta waxay isku raaceen yurub dawada qolada u qaabilsan dawooyinka hayadda ugu sarraysaa inaanu keenin dhibaatadan aan la odhan karin wuu keenaa waxtarkiisuna uu mar walba ka wen yahay dhibaato kasta oo ka iman karta marka dib baa loo fasaxay wadamadii yaraa ee hakiyey way fasaxeen guud ahaan soomaalida markaan u nimaadno doctore aad bay xasaasiyad uga qabaan dawooyinka gaar ahaan tallaalka oo waxaad ka warhaysaa kuwa waddankan aan joogna ku nool laf ahaantooda ayaan intooda badan caruurta tallaalka geynin oo sheega in cudurro fara badan caruurta uu ku rido marka xasaasiyaddaas soomaalidu ay ka qabaan tallaalka halkee bay ka timid xasaasiyadda ay ka timi in yar baan ka horraysiinayaa tallaal badan waddankeenna horta inamaba soo gaadho oo tallaal aynu ka xaqab la'nahay ma jiro laakiin xasaasiyadda ugu badan ee ay tallaalka baryahan suuqa soo gashay waa xanuunkan autism la yidhaahdo oo carruurta reer galbeedka joogta ku badan ayaa nin ingiriis ahoo daraasad khalada oo uu sameeyey buu sameeyey beri hore oo uu isku xiriiriyey jadeecada tallaalkeeda iyo xanuunkaasi taasaa horta ugu badanoo dowlada reer galbeedka soomaalida degani ay ka boodeen ninkiina sharcigii ama shatigii dhakhtarnimadu ku shaqaysan jiray waa laga qaaday jariidadii waxaa qortay waxay ka bixisay apology waxay tiri waanu ka xunnahay oo way soo way ka saareen cudurdaar bay ka bixisay marka kaasaa horta ugu badan dunidan reer galbeedka laakiin waxaan doonayaa inaan in yar halkaa ka idhaahdo oo wadamadan hakiyey waa wadamo reer galbeed ah oo inaga dhaqaalo badan oo tallaalkan samaysan kara markay hakiyeen hadduu tallaalkan u socon waayo tallaal kale samaysan kara kan waxa ka qabdan sixi kara laakiin dee innaga waddankeenna waxaynu leenahay beer iyo badda lagala soo baxa malaaya mar kalluun iyo xoolo intaasaynu leenahay intaa midna tallaal ma sameeyo marka inagu maba lihin awood aynu ku samaysanno oo aynu kula tartanno dad samaysan kara oo tallaal kan leh xanuunkiina xalka keliya ee ilaahay haynaga dulqaadee wax lagaga qaban karaa waa inay ummadda u yeelato difaac difaaciina laguunbuu ku yimaadaa wax heerd immunity la yidhaahdo af ingiriisiga oo inuu boqolkiiba siddeetan dadka ku wada dhaca xanuunkii dabeetana fairuskii meelay tagta ay weydo iyo in tallaal loo helo marka tallaalkii mar haddii uu inoo yimi oo uu yahayna dhinac kale haddaanu sheegana tallaalkaa la inoo keenay waa tallaal aad caalamkaoo dhan ka maqlayseen inta baadhis lagu sameeyey ee idaacadahoo dhan ku jiray ee si cad ahoo dharaar ma garanaysaa si wanaagsan loo baadhoo looga hadlayey marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey waxaan taasoo kale weydiin lahaa dadka ina dhegaysanayo laga yaabo qaarkood inay ka shakisan yihiin bal wax qof kastoo ina dhegaysanayo waxyaabaha aad cunayso ama aad gashatay ama dawooyinkaad soo iibsato midna maynaan samaysan mid kasta waa lagu keenay meel laga keenina waruma haysid kanaaba labada aan odhan karaa waa ku boqolaal milyan oo qof qaateen caalamkao dhan la eegay oo markaad eegto tusaalahaan boqol iyo hal milyan milyan milyan iyo lix boqol oo kunbaa qaatay jarmalka tallaalkan toddoba qofna waxaa lagu arkay xinjirtaasaa lagu arkay marka qiyaas intay ka noqonayso waxaan iyadana markaawax aad u yar weeyaan waxaan kaga baxayaa waxaan anugu odhan lahaa dadkeenna soomaalidii meel kastay degan yihiin fursadan runtii qaaliga inay ka faa'iidaystaan oo xanuunkan sida faraha kulul ku haya ee dadka u dhimanayaan ee aan dawana loo haynin xataa oxygen yar oo dadkani hore uga mareen oo aynaan u haynin in su-aal laga weydiiya runtii waa wax aad u aniga qaldan bay ila tahay tallaalkan marka marka hadda la eego ee qofka qaatay intee buu ka badbaadayaa in uu ku dhaco xanuunkan covid sagaal iyo toban ee beryahanba aan ka war hayno in soomaalida uu faraba aan ku hayo oo dadkii uu leynayo tallaaladan waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan in ka badan ayuu yahay si effective oo haddii boqol qof lagu tallaalo toddobaatan ka mida xanuunkii kuma dhacayo weliba kan waxaa la yidhaahdaa tallaalkan astrosenica wuxuu kaga fiican yahay kuwa kale qofku markuu sii joogaba wuu sii kordhaa protectionkiisu ama difaaciisu wuu sii kordhaa marka waa tallaaladana gebi ahaanba tallaal intaa gaadhaa wuu yar yahay tallaalkan iminka la yidhaahdo influensaha ama hargadka ee dunida reer galbeedka la yska tallaalo lixdan boqolkiiba ma gaadho inta uu qofka ka daanfacaya ma gaarabaha marka waa tallaal runtii aada u wanaagsan maxaad ugu dambayntii jeceshahay inaad kusoo gebagabayso oo aad fariina oo aad u diraysaa dadka ku dhegaysanaya waxaan kusoo gebagabaynayaa runtii aan doonayaa inay horta waxay ila tahay aniga inaanay munaasib ba ahayn in maanta la yidhaahdo tallaal cudur sidaa dadkii u gelayo aynu ognahay inuu caalamkii iyo innagaba dhibaatada geystay halkii keliya haye loo hayay ayaa weli su-aal laga keenaya runtii waa yandaro taan doonaya inaan dadka u sheega waxa weyaan dhibaatada haysata soomaalidu meel kastay joogaan carruurta shan jir ka yar ee soomaalidii meel kastay joogaan kunkii carruur ee dhashaba boqol iyo toddobiyo labaatan ayaa dhintay intaanay shan sano gaadhin wax yar oo laga hortegi karana ay u dhintaan haddaan taa tusaale soo qaado ingiriiska oo sameeyey tallaalkan laga hadlayo kunkii qof in shan ka yar baa ka dhimata marka dhibaatadeenna ayna haysato waddankeena caafimaadku waa dhimashada carruurta yaryar waa dhimashada hooyooyinka uurka leh waa biyo nadiifa in la helo halkaa inaynu ka warwarno ayaa aniga ila tahaye inaynaan isku mashquulin fursad tallaal cudur aan xal loo hayn tallaal mooyaane tallaal loo helay in isagii haddana iminka ay dadka qaar su-aalka keenaan runtii wax aad u aniga ila qaldan kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka heneben waxna ka bara jaamacadda minnesota oo khadka telefoonka igu warramayey halka aad nagala socotaana waa washington